waxaan maanta booqannay xarunta gabdhaha garoobada ah ee ku taala magaalada baydhabo xaruntan waxaa hindisaheeda lahayd hodan maxamed xasan hodan waxay gacanta ku haysaa gabdha aad u badan oon intooda badan kaamirada hor imaanin kulanka annagii maanta waxaan xarunta kula kulannay iyadoo ay soo booqdeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadallo dhiirigelin ah iyo ballanqaadyaha ayay ka horjeediyeen ururka hortiisa mas-uuliyiintii soo booqday gabdhaha hodan maxamed xasan waa guddoomiyaha ururka garoobada koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka waraystay aasaaskii xarunta iyo cidda ka gacan siisa wakhtigan xaadirka ah ururka maybameleray eedan badanyo waanaan dhibaataysanya xagga walbarashada xagga maylare caafimaadka ciyaalka dandaraysanyen maylaraymaybotridan eedan badanta boqor mi afarba gajarta tumi shan san badan laakin tumi afarba gajarta san badan tumi todoba tumi siyeed walan badan oo hada gaaka ilmalaha ka furahaysaaso wala ku yarin haan tumi afar tumi shan ku yarin walan badan waliba tumi todoba tumi siyeed labaatan intaas labaatan shan ilaa intaas walin dhaxayd wali oo ku yar boqolkiiba waliba lagu helay todobaatan
tirada guud waa imisa ee ururka sideed boqol lixdan iyo shan waa ururka aasaaskiisa ama shaqsi gaarabaa gacan ka geystay ama aasaaskiisa lahaa mise dowladda ayaan garab idinku siisoo aasaastay maya dowladda ma aasaasin anagaa aasaasnay marka hore anaa soo bilaabay gabdho kale baa iska heshanay sidii aan ku sameynay iyo hay-adaha ilaa inta ururka aasaasna hay-adda hadeer aad magac dhawday mooyeen hay-ad kale ama dowlada hay-adaha dowladda ka socda wax idin gacan qabtay ma jiro maya ma jiraan afgooyana hadda waxaa la siiyey saddex boqol oo qof qoys ayaa waxaa la siinayaa loo furayaa maalgelin miisis oo ganacsi
tirada aad sheegtay gabdhuhu aad bay u tiro badan yihiin waxaasoo gabdho ah yaa maalgeliyo hadda seed ku shaqay
walaahi madi rabta iskuulka aabaheeda ka bixiyo waa lasoo furay cunugeeda haysataa guriga iska joogtaa aabihii iyo gabadha dhiba isu qabaanbo qalbi xanuun badanay ka qaaday waa isaga tagaysa haddana mid kale guursanaysa mid kale ugu daraya haddana waaba kasii tagaya ilaan cunugeena sima dhalin maba raabo garoobada waxaa kaloo jiro ururka garoobada wixii loogu talagalay in aan siday tahay loo bixin oo maxaa la dhahay dad kale shaksiyada ka faaideysto marka maamulka gobolka degmada waxaan ka codsanaynaa in oo arintaas wax nooga qabtaan maxaad guud ahaan bulshada soomaaliyeed kuwa qurbaha joogo kuwa wax ilaahay siiyey madaxda soomaaliyeed guud ahaan maxaa baaqa u dambeeya u diraysa muxuu yahay wallaahi waxaan dhihi lahaa gabdhahan garoobada oo ilan kuwii waweyn ayagaaba waweynba kuwii ilmo dhaleen ilmahooda u weynaadeen ilmahaasaaba caawinayaba laakiin kuwii shan iyo labaatanka ka yar oo ilmihii lagu soo dayriyey qaar waa laga tagay qaar waa laga dhintay kuwa kalena inta askarta hadda ciidanka lacag ma haysto gabdhihii way guursadaan waxay ku biilaan mahaayaan cunugaa lagu raariciyaa waana laga tagaa marka waxaan ka codsan lahaa horta furitaanka badan inuu xoogaa ka joogsado soo ma fiicnaata nin guursiga badan la joojiyo
maya guursiga lama joojin karo dadka waa isku baahan yihiin marka waxaan dhihi lahaa hala joojiye ma dhihi laheen waxaan dhihi lahaa hadda annagaba wax badan isku guurinay furitaanka hala joojiyaan dhihi lahaa tan kale annaga waxaa sameynaa wacyigelin badan waa qabanaa waxaad ururiseen gabdhihii garoobadaha wili wiilasha garoobadaha ma ururiseen maya wiilasha garoobada ma arurinin laakiin wiilasha waa u yeernaa dhalinyarada maxaan la sameynaa isdhexgal waa la sheekeystaa waa la kaftanaa waa laga wada hadlaa si loo ilaalin lahay waxaan tan kale waxaa kaloo sheegnaa in gabdhaha yaraanta lagu guurinayo la iska dhaafo waa kuwan qaar ka mid a gabdhaha ururka ka tirsan oon wax ka weydiinay xaruntan iyo xaalkooda waxaan ka codsanaynaa in ay u qabtaan gabdhaha ku nool koonfur galbeed na caawinaan dhinaca waxbarashada caafimaadka wax walba waxaa idin leenahay gabdho soomaaliyeed waayo kuwan ee baydhabo joogaan intaa kadib waxaa hadalka qaatay aadan cali aadan guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo marka wali kale inta ku sheega fadeeya baydhabo haddii leera xafiiskan oo garoobyada xafiiska oo waybo awnigiye kata mudanyaadoon islenow inionay qofkamaybo aha garoobyada inionay ilan kasta xaafadasku kujar way ku fayle
hindisaha badbaadin ummadeed qof waliba ma hindisa ee waxaa hindisa qofkii wata maskax fayow ay ku lifaaqan tahay wadaninimo hodan waxa ay ku fikirtay oo ay hindistay inay aasaasto goob ay ku xanaanayso gabdhaha soomaaliyada garoobada ah haddaba dadweynaha soomaaliyeed ee ilaahay waxsiiya waxaan ka codsanaynaa inay gabdhahaasi ay waxay kala qaban karaan hodanka